bismiillaahi asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu akhyaaray kulanto fayla duur fayla ka dhowaada warkaana duurnamay warbaahinta warsan qodobada isinka dheegi doontan haddii ilaahayarantuuna ka guda jarna iyo walibaa ku mide mayato muhiimadiyada lato walbarashada gabdho walo wakiilada somalilan oyo diidan lama hubnood oo ku mid a guddiga doorashooyinka dowladda soomaaliya oo yar hoojidii dhammaan duulimaadyadii gudo maamulka gobolka nugaal owsuna saaria maralonku horseedo covid tumis sagaala tirada amuudi ama cudurka coronavirus oo isu deeri labaatan todoba kun iyo weliba saddex boqol iyo lixdan akhbaaraadka banaanka raadiya warsana singaytona duurnimadan welibaa ku mid ee taraamowso shirkada ka amari intiya soo bada qalab bukaanka soo kanaabsadow
warsan media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal yeedee toosabta taariikhdana ka toosanta labaataniyo siyeedka bili saddexaad ee maarsa sanadka lamada kun labaatanka intaasi waliba iyo hayana qodobadii warkaana duhurna maatana ka dhawaaday sogii iyo faahfaahsana kabilowna mayato muhiimadii adlata walbarashada gabdho
soomaaliyeed walibayo ku qeyb qaadahayana siyaasada dalka taasi ka yeedasheen tiinti oo ku dhex muuqda xildhibaanada wasiirada iyo weliba xafiisyada sharduwanka dowladda bilaanka soomaaliyeed oyoo qeybjoogkueen siyaasada dalka ayaa weliba yeesheentay inta bilaanta hoogyo saaran amayo fahma muhiimada yeedalata walbarashada iyo weliba walbarashada inta yeedeeta qeyb kumadee fahanka siyaasada nicmo muhudiin weliba iyo maalinyo ku eta iskuulka hoose dhexe iyo weliba hoose ee bartamaha odhakadaan gabdho iyo weliba iyo sheegday intii muhiimadeedaeta inti walibara gabdho soomaaliyeed taasiitoya ku dhalada kortay inti bulshada iyo walkufahansida waayogelinta iyo weliba fikrado kaleed oo kumoganaaye muhiimada ay leedahay gabdhaha waxbarashada waxay tahay gabadha waxaa la rabaa haddii ay waxbarato macnaha waxyaaba badan ayay samayn kartaa waxyaaba badanayna ay bulshada ayla tegi kartaa bulshada waxay gelinaysaa wacyigelin badan ayay u samaynaysaa gabadhii waxbarato taada kaleetona waxyaaba badan ay gabadha ay samaynaysaa gabadhii waxbarato hadday gabarh tahay iyo haddii la qabo iyo haddaana la qabinba gabadhii markaa waxawaaye wixii ay baratay ayay waxay samaynaysaa gabdhaha kaleetoona aan waxba aqoonin ayay uga faa'iideynaysaa qiimaha ay leeda waxbarashada ayay u sheegaysaa shirar badan iyo weliba dooday ku qayb gaadaan bilaanta iyo weliba boqolkiiba labaatan iyo ku helana dhaliga baarlamaanka ee dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya qoondiriyo iyadal weliya teeganta sidiintaase iyo weliba unku badan iyo u helan lahayaan siyoona tartaman lahayan magalka ka jara siyaasada dalka
dhanaga kalan hubnoogii mu-aaradkan matalay xisbiga ee somalilan iyo geegii horseedeen golo wakiilada somalilan iyo geeglan aansiiyana welibana gureeda markiyo waayan oodkii milasaytionka aansiyin lahayan tirada ooinka badanayo oodkaasiti kalsoonada iyo weliba iyo milasayti kulanagadana guddiga usub xildhibaanada golo wakiilada ee somalilan oo gali fasahaga caadiga haye guddoomiyaga golo wakiilada ee somalilan iyo weliba usu sheegay lamadaasi tubnood intiose toos iyo unku hiran guddiga doorashooyinka ee somalilana dowladda soomaaliya weliba yeen ayaa saartay dhammaana intii la roojiyay duulimaadyadii dhinaga guda dalka soomaaliya warkaa kubahiyay wasaaradda buuyow iyo weliba hubada ee xukuumadda soomaaliya iyo weliba laka sheegay intii dhammaana la roojiyay duulimaadyadii guda dalka markii la kuraabi dhinaga diyaarado sida daawooyinka iyo weliba raashinka warkaanku iyo weliba sida oo kale dalka sheegay intiio sii socdo doonana hay-araada duulimaadyada dhinaga banaanka ilaa iyo weliba amar damba roojowkan duulimaadyadan gudo iyo weliba ayaa bilaabo doontay maalintii baryeyti ah welibana sida oo kale dalka amray dhinaga shaqaalo diyaarado inti yoonqaadna ama yoqaadan amarka dowladda dhexe ee soomaaliya islamarkaasiitina dhammaan iyo roojan duulimaadyada dhinaga guda ee dalka soomaaliya dadweynaga gobolka nugaal gaar ahaan dhinaga caasimada ee garoobay iyo weliba lag amaray inta iyo minitedio sii rogan islamarkaasiitina yohanas kabana iyo sii roojan isku socodka iyo weliba dhadhaqaaqa muhiimadiyaadan lata salonka horseeda dhinaga faafowka cudurka corona virusa maamulka gobolka nugaal iyo weliba amarka musaaq saaraysa oo kale dalakama mnugay inta lanqabadu korna kulamo siyaasadeed iyo weliba dhammaan ah naskooyowka dadweynaga oy iyo kajarta dhinaga haflado orooska garoomada ciyaaro iyo weliba meelashaneemooyinka lakafiso dhinaga filiminta qoraalkan oo sabtidan geeg ee usaaqubay dhinaga maamulka gobolka nugaala iyo weliba sidoo kale dalakagogaamiya intiyo lihira dhammaana meelo walbarashada oo horeytana iyadoon fasaaday wasaaradda walbarashada ee dhanagaas etiya puntland tirada dadka soo kadhay cudurka corona virus ee dalka mareykanka iyo weliba yadirta iyo walku badan ah kumanankun sabtadan geeka sada ilaa kuigada dhinaga jaamcadda dhinaga dalkaasetiya mareykanka iyo weliba dhinaga tirada iyo lahadhaafi labaatan fartisa ayaa sheegday intii kun iyo weliba todoba boqol taaseytana dhimashada adduunkiyada kadhakaasa labaatan todoba kun iyo weliba saddex boqol ilahadana dowladda talyaaniga iyo weliba ayani geekiya tabiiday ama ayaa sheegday dhinaga tiradanka badanayti ee dhimashada cudurka corona virus welibana ayaa sheegday intii geeka iyo midasetiyo ka amuudan sagaal boqol toban sagaal qofa dhinaga kalena isbaan iyo weliba yaniyo saasoo kaleya diiwaan gelida todoba boqol iyo sagaal qofa dhimasho oo cusub labaatan afarti saa laha dhaafi taasi dooniyadaya ka dhikaasa tirada guud ee dhimashada dalkiya dirti afar kun siyeed boqol konton siyeed qofa dalka koonfur africa iyo weliba usuna lakaashaayay dhimashadii inka horeytay dhinaga city oye dhinaga udurka corona virus tumay sagaal qof oo dhinaga soo neefmareenka soo akridida udurka corona virus kiisaskan oo la xaqiijiyay udurka corona iyo weliba gudo qaaradda africa yaatiya diirta iyo walkubadan saddex kun oo kiisa dalka koonfur africa oo soo ku midaye dalalka anka badan ee kiiska sayti meelo warkaasaytis inkooyahay dhugunsadayaal weliba warbaahinta warsan ee runtiya beledka toonbaydhaba madaxweynaha mareykanka ee donald trump iyo weliba usoona soo ka amaray shirkadda iyo dalkaasayta kubahasa intiya soo bada qalaba iyo kanafsa bukaanka oo isu sheegay intii dhiniga cudurka corona virus sooran kasii faahfahay dalkaasayti madaxweynaga iyo weliba uu soo saaraya heerka walaakusaarowka difaaga ee uusoo mareykankan adeegsada jirtay hiligii dagaalkii kuuriya dalkaasayti oona awoodiya ku siyaasa iyadoona iyo shirkada iyo gobodaasa ama shirkada kubahasa dalkaasayti ee mareykanka usoo ka amari intiya soo bada qalab usoo ka neefsa waa bukaankii haridada cudurka corona virusa mareykanka iyo weliba lokeli kiisaskii inka badanaya dadka laka xaqiijiya oo soo kadhay cudurka yeesheenasa viruska corona caalamka oo dhanba warkii duurnimo dhugunsadayaal antaninkii kemanala